bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo idaacadda isnaa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulka degmada jowhar oo rajo wanaagsan ka muujiyey sanadkan in beeraleyda xooga saari doonaan tacabka dalaga bariiska qoysaska danyar ah oo aan furin loogu sameeyey magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle maamulka tuulada banaaney oo walaac ka muujiyay xaalada beeraleyda ku waraaba kanaalka cali shoobare ee magaalada jowhar xubinta sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee wadanka turkiga oo ku geeriyoodo cisbitaal ku yaala magaalada ankara
waxaa soo gaaray soomaaliya tallaalka cusub ee covid sagaaliyo toban oo aan sugaynay horay waxaan u naqaanay in tallaalka looga hortegi karo xanuunnada ay ka mid yihiin dabaysha jadeecada iyo qaaxada waxaynu ognahay in tallaalladu ay joojiyaan faafidda xanuunnadaas sidoo kale tallaalka cusub ee covid sagaaliyo toban waxa uu ka hortegayaa cudurka covid sagaaliyo toban laakiin xasuusnow mar walba inaad kaalintaada qaadato si aad naftaada iyo qoyskaaga aad uga badbaadiso covid sagaaliyo toban oo fuli tallaabooyinka ka hortagga ah gacmahaaga u dhaq si wanaagsan oo joogto ah xidho afxidhka ka fogow dadka kale masaafo laba matir ah haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga farriintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
dhegeystayaal intaad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada warka habeenimo idaacadda isnaay haatan u diyaargarooba qodobadaasiyo faahfaahsan aan ku horeeya maamulka degmada jowhar ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey sanadka in beeraleyda xooga saari doona tacabka dalaga bariiska gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyri makaraan ayaa ganacsatada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa hirshabeelle ugu baaqay in ay maalgeliyaan beeraleyda magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle si ay usoo saaraan bariiska ka baxa magaalada jowhar si looga maarmo bariiska laga keeno dalka dibadiisa kuwaasoo uu gudoomiyaha ku tilmaamay in ay ka tayo wanaagsan yihiin kuwa ka baxa magaalada jowhar caasimada hirshabeelle marka ganacsatada soomaaliyeed ee maalin kastaba bariis nooga keenta waddamo kaleento waxaan dhihi lahay inay intu soo jeestaan waddankooda iyo dalkooda u soo jeestaan dadka ay maalgeliyaan si ay u soo saaraan bariis ku filan maaragtay ummadda soomaaliyeed ayaa gobolkan ka soo go'i karo marka bariiskaasoo nuucyo kasta lagu baroobeeyey gobolka loogana gaaray maaragtay natiijooyin fiicanna laga gaaray waxaan dhihi lahayn in ganacsatada soomaaliyeed ee maalin kasta wax duurka nooga keento ama dibadda nooga keento waxaa ka muhiimsan inay qarashkeedu dadkaanna ay ka helaan faa'iido badan ayaguna ay helaan bariis wanaagsan oo ka tayo wanaagsan bariis haddoo raba dheydkiisa dhaco laga keenaayo inta jawaanka loo bedela dibadda laga keenaayo dadku waxay helayaan ninkii beerta lahaayaa wax helaayo kii shaqaalihii ka shaqeeyahayaa wax helaayo maamulkiyaa wax helaayo asigina faa'iidou helaa marka waxaan rajayhaynaa inay ku dhiiradaan ganacsatada ay dalkooda dib u fiiriyaan intay dal islaameed ka keeni lahaayeen waxyaabaha ka soo baxo oo waxatee macno ahaan aan maaragtay bariiskaasu inta oo kuwaalitigiisa la egi aan cidna koontaroolin dhulkooda wax ka soo baxa inay ka qiimo badan yihiin ayaan dareemaynaa ay ku dhiiradaan qarashkoodana ay ummadda soomaaliyeed uga faa'iideeyaan ayaguna ay faa'iidadii ay rabeen mid ka badan ay ka helaan dhowaan ayay ahayd markii tijaabo lagu sameeyey dalagyo bariis dhowr ah kuwaasoo ay ku guulaysteen beeraleyda magaalada jowhar magaaladani jowhar ayaa waxay caan ku tahay wax soo saarka dalaga gaar ahaan dalaga bariiska ee loo yaqaano bariis baarowga qoysas danyar ah ayaa aan furin loogu sameeyey magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle siduu warbixintan ku faahfaahinayo cabdiweli axmed hilowle magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle waxaa laga bilaabay afurinta dadka danyarta ah ee aan awoodin inay helaan afurka iyo sidoo kale dadka qaba baahiyaha gaarka ah kuwaasi oo loo sameeyey afurin joogto ah haddaba qaar ka mid ah dadkii loo sameeyey afurinta oo la hadla idaacadda isanaay ayaa ka warbixiya dareenkooda anigu cumar cismaan cali afurinta ouna siiyey xasxusna siiyey waa ku mahadsan yahay cashada iyo suxuurtaba si fiicanuu ugu mahadsan yahay si fiicana nidaam fiican ay ku dhacday waa mahadsan yahay waana dadaasheen idinkan waxaa lahaa idin soo dhiibo sana muraadkiisa iyo kamasku alaha sanad inta ka qaadamaysi inta bixisibo ilaahay ajar allah ka siiyo maga alla maga rasool muraadkiina alla asahlo muraadkiina alla asahlo makamil alla aka dhigo aad dacoosan tihiin meeshiin kaadi ka soo qadeen kaadi naga horeeyna jirideeda la gaarayna alla aniga dhigo cadaawihiina cagta hoosteeda caramadoo moorta cirbad ceel ku dhacday alla aka dhigo wixii gacanta jabsiisay inaaba ka waayinbo أبو بوعد عاكد عدونا عقد هاستاد الله نيقدر أنتو حين إجابة الله نيقدر لا شبرك هذا مغا الله إيه مغا رسول مرادكين على تعالى dhinaca kale xasan sheekh xuseen oo ah shakhsiga bixinayo afurinta dadka danyarta ah ee ku nool jowhar ayaa tilmaamay inuu sii wadi doono howlahan gurmadka ah inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ajar iyo xasanaad allah naga siiya insha allahu tacaala insha allahu waa waana wadi doonaa inta tabartarnada ah insha allah markaa saasaan insha allahu tacaala ilahay ka rajaynayna ramadaan walba sidan oo kale waxaa afurin loo sameeyaa dadka danyarta ah ee sooman kuwaasi oo aan awoodin inay helaan afur ku filan waxayna u baahan yihiin in loo muujiyo garab istaag maadaama lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan maamulka tuulada banaaney ayaa walaac ka muujiyey xaalada beeraleyda ku waraaba kanaalka cali shoobare ee magaalada jowhar sida warbixintaan inoogu faahfaahiso maryamo sheekh cabdi
beeralaydan ku waraabta kanaalka cali shoobare ayaa qoys ka muujiyay hagaajinta kanaalkaasi oo la sheegay in hay-adda faw ay la wareegtay hagaajinteeda iyadoo loo saaray guddiyo iyo ururo loogu talagalay hagaajintaasi balse aysan jirin wax kasoo naasacadaaday tuulada banaaneey oo laba kilomitir u jirta dhanka waqooyi magaalada jowhar gudoomiye ku-xigeenka maxamed ismaaciil xuseen ayaa ka warbixiyey xaalada beeraleyda iyo xoolaha intaba
gudiyo deer hadda waxaa lagu joogaaya deertii lasoo dhaafay ayay howlka bilaabeen hadda gu-ay nagu qabteen ilaa iyo hadda wax hadda nasiisa aan ku hayna malaha gudiyo deer beriis hadda waa la duugduugi kanaalkana waxaa malaynaya hay-adda faw ayaa wax ka qabatay ilaa iyo haddana hadda waxa hadda aan dan aan ka dhex aragnay kanaalkaas ilaa iyo hadda wax dan aan ka dhex aragnay ma jirtabo oo hadda beeraleyda danteeda ee maba ka dhex arkan kanaalka waa la qodayaa laleeyahay buunda waa la dhisaa laleeyahay kanaalka ilaa iyo haddaba beeraaley ilaa iyo xoolaha dadka beeraha ilaa hadda wax dan oo gaar oo kanaalkaas beeraaleydaas u qabtay ma jirto ilaa iyo tuulada dadka degan ilaahay ma soo birsana rag gudi ah ku shaqaa wata biirmadaas anaga shaqa ku malayn laakiin waa la saahiftaayo wax wax xor laga ma laha hadday kanaalkaas beeraaleyda ay lacagteeda ay geshinaysi ilaa xor u ahayd toban iyo shan beri ilaa iyo labaatan beri camal ay kanaalka dhangaas laga xirnaa jiray hadda gu iyo deer kanaalkaas hal xaba laga dhaxbo beeraaleyda iyo xoolaha iyo dadka waa u baahan yihiin kanaalka wax lagu hayna malo nasiisa wallahi hadduu ilaahay hadduu roob keena cusub weyni bii keenin hadda wax nasiisa aan ku hayna malaha waxaan isu weynaa allah isu weynaa oo loo keeno maya aniga hadda kanaalka kira dheere waa hadda kanaalkaas waxaan ku tashanay beeraaleyda wad kanaalka waa duugan yahay laakiin beeraaleyda waxay ku tashatay danteeda iyadaa ka fikirto matooray saaranay kan matoorna ma ku saarmaayo biyo ma ku jiraan kuwii biyaha socoyna waa xiran yihiin hadda ilaa hadda qaabka xiran ilaa hadda waxaan ka shaqaalan karna maaha
wuxuuna intaasi ku daray inay sugayaan roobabkii xilliga guga oo aysan fare ku haynin biyo lagu soo daayo kanaalkaasi maadaama ay weli lagu maadaama weli lagu wareejinin beeraleyda wallahi guddiga naftikooda waxaa malaynaya iyaga naftikooda beeray ku leeyihiin degaan ee waaye waxay iikaka arki anaka kama arki iyakan iyakan warka sugayna hadda iyaga naftikooda qaab hadda ay noo soo dhigaan oo kanaalka qabadda haysato ay soo hordhigaan malaha laakiin anagane masiifaaleynin oo dadka iyadoo beeraaleyna leeyihiin hadday iga baahan yihin waa baahana anaan wax qaban shaakna malabo iyagaa laga mas-uulahay wadda beeraaleyda maanta waa iska dan dan bartaan iskalaasidiyo beeraheeda biyaha iska soo koobay awood weyn oo hadda ay kanaalka ay booble ay ku saarata ma hayso laakiin ila kastaba tabarkiisa kii shan liter kusoo shubto kii toban liter ku shubto kaasaaba saac saac beer laaga waraawayba hadda oo yar danta oo beeraaleyda hadda laga dhexar ku hayaa ma ku jiraan wax biyo ah isaga ma lagu soo deeyey
maya matoor waa matooraa saaran nin kastaba kiisaan cilmi hayso maya huwigaa laga soo jiidaa matooraa saaran nin kastaba tabarkiisa waa maaye kooxoo oo kilaar kal oo biyo laga soo jiidaayo ma aha waa ugu soo shidaa toban saac toban saac shan saac nin kastaba wixii awoodiis shan saac saa qoraabsanaa beerdiis inka cadaadiis ay tahay sidoo kalena waxa uu sheegay inay beeraleyda lahayn awood badan oo ay matooro ku saartaan kanaalada kale ee ka agdhow tuuladaasi marka laga reebo dad yar oo awoodo beeraleydan ayaa sanadihii ugu dambeeyey ay saameyn ku yeelatay fatahaada iyo ayax ayaa hadda ka cabsi qaba in kanaalada qaarkood aysan biyo ka sugaynin oo ay sugayaan roobabka xilliga guga oo bishan dhexdeeda ay beeralaydu arki jireen iyo dhammaadkeedaba in ay da-aan islamarkaana haatan u fadhiya in roobabkaasi xilliga guga ay wax ku beeran doonaan waataa dhegeystayaal waxaad maqlaysaan warka habeenimo idaacadda isnaaye markana kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar oo inoo akhriya cabdicasiis xasan cabdulle
xubinta sarafka iyo suuqyada aalab waxaan ku eegnaa raashinka qotor daruuriga suuqyada magaalada jowhar lacagaha lagu kala iibsanayo iyo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar haddii aan ku hormaro madaalka ama koombada galeyda waxaa suuqyada jool kala iibsanaya koo iyo toban kun oo shilinka soomaaliya madaalka masagadana waxaa suuqyada jool kala iibsanaya toban kun oo shilinka soomaaliga halka madaalka ama koombada digirtana suuqyada jool kala iibsanayo labaiyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga salbukada waxaa suuqyada jool kala iibsanaya sideed iyo toban kun oo shilinka soomaaliya markaana lacagaha sarafka sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar boqolka doolar waxaa gacanka kala sarfanaya laba milyan shan boqol iyo sideetan kun oo shilinka soomaaliga halka bixinta la kala sarfanayo laba milyan lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliya dhageystayaal waanaga intaa xubinta sarafka iyo suuqyada
aada u mahadsan yahay abdicasiis ayuu kaasiha inala socodsiinaya xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar markana ra-iisul wasaarihii hore ee wadanka turkiga ayaa ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada ankara waxaa cisbitaalka jaamacadda ankara university hosbitaal shalay oo arbaca ahayd afar iyo tobanka abriil ku geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi waxaa la sheegay inuu muddooyinkii u dambeeyey ku xanuunsanaa laguna daaweynayay cisbitaalka ankara waxa uu horey usoo noqday ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha iyo afhayeenka baarlamanka dalkaasi wuxuuna xildhibaan ahaa ku dhowaad labaatan sano laga bilaabo kun sagaal boqol sideetan iyo saddexdii ilaa iyo labadii kun iyo labadii wuxuu kaluu soo noqday wasiirka arrimaha gudaha turkiga muddadii u dhexeysay kun sagaal boqol sideetan iyo afartii ilaa kun sagaal boqol sideetan iyo toddobadii asigoo ka tirsanaa xukuumadda ra-iisul wasaare turgud awsal waxa uu sanadkii kun sagaal boqol iyo sideetankii noqday ra-iisul wasaaraha isagoo soo dhisay xukuumad waxuuna sii waday noloshii siyaasadeed isagoo sanadkii kun sagaal boqol sideetan iyo saddexdii uu xukuumadda waxa uu sii wada uu noqday aas-aasaha iyo guddoomiyaha xisbiga dhulka hooyo markii uu isaga tegay xisbigiisa waxa uu ku biiray xisbiga kale ee d y b balse waxa uu ku hangoobay tartan uu galay kursiga baarlamaanka ee magaalada istanbul sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii waxaa mar kale loo doortay guddoomiyaha baarlamaanka turkiga isagoo xilkaasi hayay tan iyo sanadkii labadii kun ra-iisul wasaarihii hore ee dalka turkiga ee shalay ku geeriyooday waxa uu bishii nofembar shan iyo tobankeedii ee sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo shantii ku dhashay gobolka erzigan ee bariga dalkaasi turkiga guud ahaan dhegeystayaal warkii habeenimo aad kala socoteen warbaahinta isnaintaas ayaan kusoo afmeeraya anigoo xaliimo cali ibraahim ayaa idinla socodsiinayay dhanka farsamada injineer zakayo haatan intaan ku kulmi doono warkankiisa xiga nabadgelya